xaaladda magaalada muqdisho ee maanta ayaa ah mid ka duwan maalmihii hore dagaalla iyo bannaanbaxyo ayaa hareeya caasimadda kuwaas oo dhammaan ku qotoma diidmo ka dhana muddo kororsiga uu dhowaan samaysta madaxweyne farmaajo iyadoo dhinaca kale ay taagan yihiin ciidan isaga daacad u ah oo raba in la dhaqan geliyo muddo kororsiga dagaalada mid ka mid a waxa uu ka dhacay isgoyska sanca midka labaadna waxa uu ka dhacay isgoyska miranaayo meel u dhow guriga madaxweyne xasan sheekh khasaare dhimasho iyo dhaawac ah ayaa laga soo wariyey goobaha caafimaadka oo isugu jira dhinacyadii dagaalamay iyo dad shacab ah ciidan ka taabacsan madaxweynaha lagu muransan yahay maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa dib u riixay ciidankii milatariga ahaa ee maanta qabsaday isgoyska sanca waxaana ay ku celiyeen isgoyska fagax gelinkii dambe ee galabta ayaa ciidankii uu watay sargaalka la yidhaahda cali xuubey waxa ay dagaallaan kaga baxeen isgoyska fagax iyagoo degay deegaanka gubadley ee duleedka magaalada muqdisho sababta ay dagaallaan uga baxeen fagax waxaa lagu sheegay wadahadal dhex maray iyaga iyo odayaasha dhaqanka ee beeshooda dagaalka kale ayaa ka dhacay halka la yidhaahda miranaayo goobtaasi waxaa dhowaan degay xasan sheekh iyo sheekh shariif waxaa weerarkan fuliyey ciidanka la yidhaahdo duufaan kuwaas oo lagu eedeeyo inay u badan yihiin dagaalyahanno laga soo qabtay kooxda al-shabaab oo u xirnaa ciqaab balse dhowaan la hubeeyey si loogu shaqeeyo dagaalkan oo ku dhowaad saacad socday ayay kooxda milatariga ah ee diidan muddo kororsigu waxay ku qabsadeen isgoyska miranaayo halkaas oo ay maalmihii lasoo dhaafay joogeen ciidanka duufaan waxay dib u riixeen askarta taabacsan madaxweynaha wakhti uu ka dhammaaday laakiin mar kale ayay ciidanka duufaan soo sameeyeen rogaal celin iyadoo lagu soo biiriyey ciidan badan oo nabad sugid ah madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ku sugan goobta iyadoo uu dalka ka maqan yahay dhiggiisa shariif sheekh axmed xasan sheekh oo qoraal ku daabacay boggiisa facebook waxa uu sheegay inay soo weerareen ciidan ka amar qaata madaxweynaha wakhti uu ka dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo waxa uu sheegay inuu hore uga diray arrintan isagoo xusay in mas-uuliyadda wixii arrintan ka dhasha uu qaadi doono farmaajo sargaal nabad sugid ah oo aan la hadalnay ayaa isna sheegay in bartilmaameedkoodu uusan ahayn madaxweyne xasan sheekh balse ay u socdaan inay ciidanka milatarigaah ka saaraan goobta xaaladda ayaa weli cakiran goobjoogayaasha aan la hadalna waxay sheegeen in ciidanka gorgor ay ku biireen dagaalka ka socda miranaayo kuwaas oo wata hubkii ay dowladda turki ugu deeqday soomaaliya labada dhinacba waxaa la soo warinayaa inay gurmad kala duwan heleen iyadoo dhinaca milatariga diidan muddo kororsiga ay weli sugayaan ciidan fara badan oo ka soo socda dhinaca degmada balcad halka maamulka madaxweyne farmaajan uu amray inay soo xaroodaan ciidanka magaalada ku jira oo ay diyaargarow galaan dagaaladan u dhexeeya ciidanka midna uu rabo muddo kororsiga midna uu diidan yahay ayaan la ogeyn halka ay ku dhammaan karaan waxgaradkii iyo dadkii miisaanka ku lahaa caasimadda ayaa daawanaya dhibaatada socota iyadoo durbo uqax ka bilowday magaalada oo ay dad badani ka baxeen xaafadaha ay dagaaladu ka socdaan madaxweyne farmaajo ayaa dad badani ugu baaqeen inuusan adeegsan awood ciidan si uu xafiiska u sii joogo oo uusan dhiig daadin shacabkana ka qixin magaalada laakiin farmaajo iyo kooxda taabacsan dhag uma dhigin baaqaas maantana waxaa xamar ka taagan dagaal uu sabab u yahay muddo kororsigu xaalka magaalada ayaa si weyn u kacsan iyadoo ciidan fara badan ay hareeyeen gudaha iyo daafaha magaalada sidoo kale inta u dhexaysa isgoyska kilomitir for iyo madaxtooyadii hore ee cabdiqaasim ayaa iyadana lasoo sheegayaa inuu ka jiro walaac amni waxaa halkaasi degay ciidan milatari ah oo diidan nidaamka farmaajo waxaana la soo agdhigay ciidanka booliiska ee haramcad iyadoo aan la ogeyn sida uu xaalku noqon doono maxay kula taadiga